saaraan arrimahaasaa idinka baqaya marka waa min masaa'il jaahiliya waxaasi oo marka in dadka ahluxaqa la ceebeeyo ramyuum ahlxaqi ahluxaq ay ku ganaan bisifaati damiima tilmaamo xunxun iyo ramyuum ku ganitaankooda iyaahum yani ay ku ganaan iyagii bilfasaadi fi lardi yani ay dhulka fasaadinayaan ay ku ganaan kamaa fi laayati si aayaddaba ku sugan atadaru muusa wa qawman liyufsidu fi lardi iyo bintiqaasi diin ilmelik boqorka diintiisa inayna maaragtay wax dhaawacayaan oo quursanayaanna ay ku ganaan iyo wa aalihaati ilaahiyadiisa iyo wa tabdiili diini diinta inay bedelayaanna ay ku ganayaan arrimahaasoo dhan masaa'il jaaliya ay ka mid tahay biاllahi towfiiq subxaanaka allah almas'alaةu aلhaaminaةu وasituun madxuhum bima laysa fiihim masaladii sideed iyo lixdanaad waxaa ka mid ah oo min masaa'il jaahiliya ah masaladii sideed iyo lixdanaad baa ka mida masaa'ilkii oo ah madxuhum anfusahum bima laysa fiihi madxuum ammaantooda anfusahum naftooda ay ammaanaan bimaa shay ay ku ammaanaan laysa fiihim wax anigaa ku sugnayn oo aanay ku camal falin oo diin aanay ku dhaqmaynin ayay ku faanayeen taasba waxay ka mid tahay masaa'il jaahiliya waa dacwaahum sheegashadooda alcamala camal ay sheegtaan bimaa shay ay ku camal faleen cindahum agtooda ku sugan oo meel xaqi xaq ah wadaalika qowlihi tacaala aba weeye tusaaluhu nu'minu bimaa unzila calaynaa nu'minu waan rumaynaynaa bay yidhaahdeen bimaa baan rumaynaynaa unzila calaynaa wixii annagana laku soo dejiyey baan rumaynaynaa maca tarkihim ka tegitaankooda iyadoo lala qabo iyaahu xaqa ay leeyihin waan rumaysannahay ay ka tegayaan waanay ku caalfalayn masaa'ishii jaahiligaaba waynu kuda jiraa wuxuu sheekhu leeyahay nimankan yahuuddaa waxyaabahay sheeganayaanoo inay ku camalfalayaan wax agtoodaoo xaq ah iyagoo haddana ka tegaya arrintaas ayaa jaahiliyadii ka mida oo qofku waxaanu ku camalfalayn inuu sheegto wuxuu diidan yahayba ayaa waxay noqonaysaa marka dee masaa'il jaahiliya waidaa qiila lahum aaminuu bimaa anzala allah haddii loo yidhahdo waa rumeeyey wixii ilaahay soo dejiyey qaaluu waxay odhanayaan nu'minu bimaa unzila calayna wixii annagana lagu soo dejiyey umaan rumaynaynaa oo ambiyadii reer bani israa'iil wixii lagu soo dejiyey baan rumaynaynaa caynkaas bay odhanayaan iyadoo haddana nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu la yimi aanay khilaafsanayn ambiyadii reer bani israiil wixii lagu soo dejiyey walidaalika ba alla wuxuu leeyay wayakfuruuna bimaa waraa'ah walxaal yakfuruuna ay ka gaaloobayaan bimaa waraa'ahu kaa wixii aan ahayn oo kaa ilayhin waan rumayno oo reer bani israiil lagu soo dejiyey wixii aan ahayn bay ka gaaloobayaan wahuwa kaasina alxaqu walxaal huwa alxaqu uu yahay musadiqan xawdiya mid rumaynaya limaa macahum oo wixii nebiyullaahi ciise la yimi iyo waxyigii nebiyullaahi moxamed la yimiba wixii ambiyadii reer bani israa'iil la yimaadeen bay waafaqsan yihiin marka waxa weeyaan waxay isku ammaanayaan oo leeyihiin waxaan rumaynay wixii ambiyada reer bani israiil lagu soo dejiyey iyagoo haddana ka tegay oo aan rumaysnayn wixii rasul loo keenay arrintaasi waa masaa'il jaahiliya ilaahayna waa radiyeyoo waata lagu radinayo oo ilaahay uu leeyahay maalan qul falima taqtuluuna anbiyaaءa allahi min qablu in kuntum saadiqiin walaqad jaa'akum muusa biاlbayinaati uma اtakhadtum اlcijla min bacdi wa antum ظaalimuun waxaa lagu radiyey horta wixii nebiy llahi moxamed la yimi ma khilaafsana wixii nebiy llaahi muuse tawxiidka xaggiisa markaad tidhaahdo ilaahay keligoo cibaadada loo gooni yeel markaad tidhaahdo shirkiga oo laga taga markaad tidhaahdo huwa musadiqan limaa macahum marka waxa weeyaan waxa ay haystaan reer bani israa'iil ambiyadoodu iyo wixii nebiyullaahi moxamed layba isma diidana marka dhinacyahaasoo dhan laga eega tawxiidka midda labaad arrintaas sheegateenna been baa ku sheegaysaanoo dee waxaa caabudeen dibi baa caabudeen ambiyadiina ma waa layseen samicnaa wa casaynaa baad tidhaahdeen miisaaq iyo ballankii laydinla galay maydinaan oofin waxaasoo dhanba waxay tusaale u yihiin inaad ku been sheegaysaan waxa aa leedihiin waa rumaysanna marka waxa weeye ammaanay isku ammaanayaan waxaanay rumaysnayn baa ilahay halka ka warran oo min masaa'il jaahiliya ka mid ah almasalatu ataasicatu wasittuuna wasabcuuna waa masaladii sagaaliyo lixdanaaiyo tii toddobaatanaad ziyaadatum weeye kordhintooda fi lcibaadati cibaadadii ay kordhiyaan calaa maa kii ay ka kordhiyaan sharacahu allaahu alla subxaanahu wa tacaala u jideeyey iyo wanaqsum nuqsaamintooda minha cibaadada ay nuqsaamiyaan halkan wuxuu ka hadlaya waxa weye sheekhu inay cibaadadii ziyaadinayeen oo wixii ilaahay jideeyey wax ka kordhinayeen isla markaa waxay kaloo sameeyeen nuqsaan oo wixii ilaahay jideeyey bay nuqsaaminayeen labadaas markaa waa daabiga jaahiliyada aziyaadatu fi lcibaadati aziyaadatu ziyaado fi lcibaadati cibaadadii la ziyaadiyo la kordhiyo ayaa ka mida min masaa'il jaahiliya wadalika tusaale waxa weeye ka ficlin ficilkoodi yowma caashuuraa maalinta yowma caashuuraa la yidhaahdo oo bisha muxaram tobankeeda waxyaabahay samaynayeen wa naqsuhum baa iyana markaa ka mida masaa'ilkii cibaadadii ay nuqsaan nuqsaamintooda minha cibaadadii ay nuqsaaminayaan wadalika tusaale waxa weeye ka tarki lwuquufi bicarafaat carafa istaaggeeda ka tegitaankaay ka tegayeen oo meel soke oo musdelifa intay ku joogsadaan ka soo noqonayeen taasina waxay ka mid tahay cibaadada nuqsaaminta ay jaahiliyiintu ay nuqsaaminayeen ziyaadada markaad eegto yowma alcashuuraa oo maalinta tobnaad ee bisha muxaram shahrullahi almuxaram waa maalin weyn oo maalinta ilaahay subxaanahu watacaala fircoon uu qarqiyey oo biyaha iyo daadka qaadsiiyey nebiyullaahi muuse in la badbaadiyey bay ahayd oo xaqii baa loo hiiliyey oo baatilkii looga hiiliyey nebiyullaahi muuse markaa wuu soomay isagoo ilaahay subxaanau wa tacaala u shukrinaqaya oo mahadnaq daraaddeed buu u soomay soomkiisina wuxuu ahaa marka mashruuc ilaa wakhtigii rasuulka laga soo gaadho markii nebiguu hijrooday ee madiine uu tegey ayuu wuxuu arkay nimankii yahuudda oo soomaya maxaad u soomaysaan buuri markaase waxay yidhahdeen waa maalintii ilaahay nebiyullaahi muuse badbaadiyey markaasaa rasuulku wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh naxnu axaqu bimuusa minkum annagaa muuse idinka xaq leh markaasaa rasuulku soomay wuxuuna amray in la soomana waa amray weliba markaasaa yahuudda si loo khilaafo soonka maalinaha laga hormariyo maalinaha laga dambaysiiyo oo xadiidkii saxiixu muslim min xadis cabdillahi bn cabbaas lain baqiitu ilaa qaabilin laasuumanna attaasica haddaan sanada dambe gaadho maalinta sagaalaadna waan soomaya oo bishaa muxarab ah markaa suumuu attaasica waalcaashir wkhaalif lyahuudna xadiis buu ahaa yahuudda khilaafa taasi marka waxa weeyaan waa shay cibaada ah maalintaa in la soomayo macashuura xitaa jaahiliyiinta carbeed waa soomi jireen laakiin nimankan jaahiliyiinta ee yahuud waxay ku dareen maalmaha ciid bay ka dhigeenoo guryahooday qurxiyaan oo carruurtooday qurxiyaan oo labisaan oo dumarkooda dhowr wuxu xidhaan maalin ciiday ka dhigaan markaa ziyaadadaas aan ilaahay jidaynin waa min acmaal jaahiliya waayo waxaa kaloo iyana ka mid a kuwan shiicada ee raafidada ah iyana maalintaas waxay ka dhigaan maalin murug leh iyo maalin barooreed iyo maalin maaragtay aad ma ay u murugaan oo maalintii la dilay alxuseyn ibnu cali radi allahu canhu maalintii la dilay bay ahayd ibnu taymiya kitaabkiisa la yidhaahdo iqtidaa'u siraat almustaqiim limukhaalafati asxaabi aljaxiim safxadda saddex boqol todobiyo soddon ilaa saddex boqol sideed iyo soddon buu kaga hadlay oo wuxuu leeyahy milu ma axdaa bacdu ahli ahwaa'i fii yowmi caashuuraa min altacطiishi wاltaxazuni wاltajamuci iyo wagayri dalika min alumuur muxdatha alatii lam yashracha allahu walaa rasuuluhu wala axadu min asalaf yani bidacda waxaa ka mid ah ahlu hawaagu ay samaynayaan maalinta caashuura israadinta israadinayaan iyo murugta ay ismurginayaan iyo kulamada ay kulmayaan iyo waxyaabaha bidcada ah ilaahay subxaanahu wa tacala diinkiisa aanu ku jidayn lakiin wuxuu yidhi lama akrama allahu fiihi sibta nabiyihi sibta nabiyihi axadi sibta baniihi axadi sayidi shabaabi ahli اljanna wa طaa'ifati min ahli beytihi biaydi اlfajara aladiina ahaanahum allah wa kanat hadihi musiibaة cinda almuslimiin yajibu an tutalaqaa bima yutalaqaa amhaaluha min almasaa'ib damu alkadiba wاlwaqiica fi الصaxaaba markii ilaahay markaa shahaado siiyey oo la dilay oo kuwa daalimiin ay dileen xusein bnu cali iyo daa'ife ahli beytka ka mid a waxaa weeye oo dee arrintaasi ay masiibo uun tahay masaa'ibta dhacda loogana baahnaa in dee markaa sabir iyo lala yimaado ayaa waxay ku dareen buuri kuwa raafidada iyo been ay saxaabadii ku iftiroonayaan oo wax ka sheegayaan bay la yimaadeen buuri wa ama itikhaadu milu ayaami almasaa'ibi ma'taman falaysa hada fii diin illah bal huwa ilaa diini aljaahiliyati aqrab in laga yeesho maalinta masaa'ibta maalin maxaan ku dhahdaa murug iyo yani maxaan ku dhahdaa la murgo oo dadku meel isugu yimaadaan oo shiro la qabto oo layska xusni la isgeliyo diinta muslimiinta kala mid ee waa diintii jaahiliyada wuxuu kaloo sheegay dadka qaarkoodna cagsigeedaba inay samaynayeenoo maalintaa yowma cashuuraa ee iyagoo axaadiis mawduucaa deliishanaya waa in maalintaa la ququbaystaa oo la indhafuushaa oo meelaha la ismusaafixeeyaa oo axaadiis mawduuca bay keenayeen balaganaa man wasaca allahu calaa ahli yowma cashuuraa wasaca allahu calayhi saa'ira sanatii qofka dadkiisa maalinta u waasiciya maalinta cashuuraa oo si fiican maaragtay nicam wanaagsan iyo khayr lacag iyo xoola siiya hagaajiya isagana sanadka intii ka hadhay oo dhan baa loo hagaajiyaa marka maalintaas ayaan ku dhaafin waa saxadiis mawduuca fataawada mujalladka shan iyo labaatanaad safxadda saddex boqol buu kaga hadlay mawduucun makduubun waa shay been ah oo nebiyu llaahi moxamed salawaatu ullahi wasalam aleh lagu abuurtay marka maalinta cashuuraa raafidadu waxay samaynayaan waxaasna waxba kama jiran wey waxyaabaha nuqsaantae cibaadada jaahiliinta ay samaynayaan xajkaa ka mid ah oo xajka way xajinayeen mushrikiintu waana arrimihii dee ay ka dhaxleen nebiyullahi ibraahim laakiin shirkiyaad fara badan ayay soo geliyeen xajka nuqsaamintay geliyeen waxaa ka mid a carafa may tegi jirin oo waxay odhan jireen carafa dee xaramkii kaba mid ahaa ee waa meel maaragtay xilli ah waana sax inay xilli tahay waana xaram ahayn laakiin waxa weeyaan markaa tegi mayno annagu musdelifaanu ka noqonaynaa halkaa musdelifay baryi jireen subuxiina buurta sabiir la yidhaahdo ayay odhan jireen intay qorax soo baxa eegtaan ashriq sabiir kaymaa nagiiru ashriq sabiir raggaas u qaylin jire ilaa qorax markay soo baxdana way degdegi jireen waxyaabahaasi markaa jaahiliyay samayn jireen rasuulku waa khilaafay marka salawaatu ullahi wasalaamu calayh uma afiiduu min xayثu afaada الnaas markaa radimay mushrikiinta ku hayd waxay kaloo ziyaadinayeen talbiyada oo shirki laa shariika huwa laka laa shariika ilaa shariikan huwa laka tamliku wamaa malak waxyaabahaasi odhan jireen arrimahaas marka waxay ahayd waxyaabaha jaahiliintu ay samaynayeen almas'alaة اlxaadiyaة والsabcuun tarkuhu maa awjaba allahu calayh min baabi اlwarci tarkuunka tegitaankooda weeyaan maa shay ay ka tegayaan awjaba allahu alla subxaanahu wa tacaala uu waajib yeelay calayhim korkooda uu ku waajib yeelay min baabi alwarc yacni xalaal miirad iyo dhowrsooni baabkeed ay uga tegayaan wix ilahay waajibiyey iyagoo markaale waanu maaragtay ilaahay baanu ugu dhowaanaynaa oo waanu iska dhowraynaa arrimahaas bay waxay ka tegayeen wixii waajibaad ah marka masaa'ilkii jaahiliyada waxaa ka mid ah tarkuhum alwaajiba ka tegitaanka waajibka waracan liajli warac ay uga tegayaan marka ilahay maxay ugu dhowaanayeen ka tegitaanka waajibka bay ilahay ugu dhowaanayeen oo dee wuquuf bimusdelifa iyagoo le markaa xaramkii maaha carafa ba waxay ka tegayeen waajibkaasoo wuquuf carafa ah iyagoo arrintaa warac beena sheeganaya xaalmiirad iyo toosnaan sheeganaya waayo ahlu xaram baa nahay bay leeyihiin mar haddaanu ahlu xaram nahay annagu ka bixi mayno waa quraysh ka bixi mayno carabka xaggaas waa xilli marka arrintaas waa arrimahay la imanayeen markay dawaafayaan beytka iyagoo qaaqaawanna oo cawradooda aan asturaynna min baabi ilwarc bay naga tahay bay yidhahdeenoo laa natuufu bihiyaabin casayna allaha fiiha maryahaanu ilaahay ku caasinay ilaahay beydkiisa ku dawaafi mayn markaasay maryihii xoolon isqaawiyeen oo markaa ay leeyihin warac iyo taqwo iyo markaabaa meesha ku jirta oo waxaanu ilaahay ku caasinay ku dawaafi mayno walidalika waa ka curwa lahaa xadiiska bukhaari kaana annaasu yatuufuuna fi ljaahiliya curaatan dadku waxay tawaafi jireen beytka ilahi iyagoo qaaqaawan ila alxumsa waalxumsu qurayshun iyo wamaa waladad quraysh mooyaane dadkoo dhammi qaawanaan bay ku dawaafi jireen kacbada iyo qurayshi waxay dhashay waayo iyagu waxay lahaayeen quraysh markaa dee waa ahlu maka waa jiiraan xar iyagu dembiba ma leh marka iyagu dharkooda iskaga dawaafi karaan marka nin xumsiyi cidduu siiyo nin qurayshi cidduu siiyo dharka hadduu dhar siiyo dadka waa lagu dawaafi karaa naagtii qurayshyadii ama quraysh dhashay naagtaysiisoo ku dawaafta iyana waa loo ogolaanaya waxaasay samayn jiri waa jaahiliyadoodii marka waxa weye qof kastoo ka taga cibaadada tawarruc uga taga sida kuwa le maalan anigu haddaan sadaqadaysto waa riyaayo waa lay arkaya ama jamca haddaan soo xaadiro waa lay arkaya wax noocaasa waxyaabahaso dhan khuraafo weeye waxa weye warac lamid a warac beenbeena weeye almas'alataani athaaniyatu iyo waalhalaalithatu wasabcuuna waa masaladii labiyo toddobaatanaad iyo tii saddexiyo toddobaatanaad taqarubum dhowaanshooda weeyaan jaahiliyiintii ila allahi alla subxaanahu wa tacala ay u dhowaanayeen bitarki طayibaat waxyaabaha wanaagsanka tegitaankiisa ee alla ugu dhowaanayeen oo min arisqi risiqiya ah iyo bitarki ziina quruxda oo ay ka tegayeen arrimahaas baa ka mida waxyaabihii jaahiliintu ay samaynayeen tacabuduhum waa cibaadaysigooda bitarki طayibaati waxyaabihii wan wanaagsanaa ka tegitaankooday marka ilaahay ugu dhowaanayaan oo min arisqi risiqiya iyo wa tarki ziina qurux ka tegitaankeed fi libaasi yani dharka ay isku qurxiyaan waayo marka waxyaabahay ilaahay ugu dhowaanaya waxaa ka mid a in waxyaabaha wan wanaagsan laga tago labisashada dharka wanaagsan laga tago waa in nimanka nasaarada iyo suufiyada laba qola arrintaa marka aad u samaynaya asuufiya iyo wanasaara waayahay oo tayibaadka waxaan uga tegaynaa ay ku leeyihin waa tacabudan lillah markaasaanay guursanaynin oo markay kuwan suuf nasaaradu ka tegayaan arrintaas dee xuma iyo fawaxishta way iska samaynayaan tayibaadka cuni mayno annagoo markaa taqashuf iyo markaa nafta in la rabeeyo oo laga cunaan oo laga tago oo cibaaday uga jeedaan bay waxaaso dhan bay samayneen qul man xarama baa ilahay yidhi ziinata allahi alatii akhraja licibaadi waطayibaati min arrisq waxaad ku tidhahdaa yaa xarimay quruxda ilaahay subxaanahu wa tacaala oo alle u soo saaray addoomihiisa iyo waxyaabahi wan wanaagsaaneen xalaasha ah yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxarimuu ayibaati maa axala allahu lakum dadkii mu'miniinta ahaadow yani waxyaabihii xarimina waxyaabaha ayibaadka laydiin xalaaleeyey waxay samaynayeen xayawaanaadka nimanka mushrikiintaa nimcoolayda inay xarimayeen uxillat lakum bahiimat lancaami ilaa maa yutlaa calaykum oo asnaamtooda say u siiyaan daraaddeed ayaa baxiiro iyo saa'ibo iyo wasiilo iyo waxyaabahaasay samaynayeen oo wax ilaahay siiyo xalaal oo ayibaat ayay xarimayeen laa tuxarimu ayibaati ma axala allahu lakum walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu lmuctadiin markaa qofkii shay xalaala xaarimo oo lagu kulansanya xalaalnimadiisa waa qofkaas waa ridoobay waayo haddii uu yidhaahdo weliba tacabud iyo ilahay u dhawaanshaan uga jeedaana waa iftara cala allahi alkadib ilaahay buu subxaana wa tacala kusii been abuurtay oo dembigaas waa sii wenya ziine iyo qurux qofku inuu wix ilaahay siiyey uu xidho ayaa loo baahan yahay iyagu marka waxay samaynayeen beytka ilahay oo qaawa inay ku dawaafaan qul man xarama ziinat allah war ziinadii ilahay quruxda ilahay yaa xarrimay oo waxaa la rabaa qofkii inuu wixii wanaagsana ilaahay siiyey ay ka muuqdaan ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal waa kii xadiidku ah xadiid kale wuxuu ah ina allaha yuxibu ida ancama calaa cabdihi nicmatan an yaraa ahara nicmatii calayh haddii ilaahay qof addoon u nicmeeyo wuxuu alla jecel yahay in nicamtiisu addoonkay ka muuqato iyadoo de marka israafna aanu samaynayn iyo isdustoona rasuulkuna waa dhar fiicanna waa xidhan jiray xataa wufuudda waa kii cabdilaahi ninkii loon jiray cumar bnu khadaab uu xulla ayuu u keenay mara isku jooga qurux badan markayuu rasuulka ilahay wufuud ayaad u xidhan jireen maradaa qaado almas'alatu araabicatu wasabcuun masaladii afar iyo toddobaatana dacwatuhum yani ku yeedhidooda annaas dadka ay u yeedhayaan ila daalib adinma ay ugu yeedhayeen baa masaa'il jaahiliya ka mid ah waa dacwatuhum annaasa dadka ay u yeedhayaan ila dalaali baadnima bihayri cilmin cilmilaan ugu yeedhayaan iyagoo aan waxba garanaynin ayay jahliyan dhala'aan dadkii gaalnimo ugu yeedhayaan iyo baadnimo oo ilaahay wuxuu amray in dadka loogu yeedho calaa basiira wa bilxikma waalmawcida alxasana qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman ittabacanii wasubxaana allahi wamaa ana min almushrikiin marka nimanka jaahiliintu waxay samaynayeen inay dadka baadinimo ugu yeedhaan oo khilaafka xaqa ay jeclaysiiyaan waqaala aladiina kafaruu liladiina aamanuu ittabicuu sabiilana wanaxmil khataayakum gaaladii mu'miniinta waxay ku yidhahdeen waddadayda soo raaca innagaa idinka xambaari doona wixii gafe markaa shirkibay ugu yeedhayeen shayga xalaasha xarimidiisa ugu yeedhayeen shayga xaaraanta xalaalintiisa ugu yeedhayeen marka ducaatu dalaal maanta kuwa baadiyoobay iyana dadka shirkibay ugu yeedhayaan iyo xabaalaha oo la caabudo markaase waxay odhanayaan waxa weeye diinta ilaahay weeyaan diinta ilahay oo muxdasaad bidac iyo maaragtay mawaaliid iyo waxyaaba maaragtay aan jirin bay markaa diin uga dhigayaan dadka iyagoo markaa ugu yeedhaya oo arrintaas waa hadigii rasuulka ama iqtidaa binnebiy ayaanu ku sugannahay arrimahaasoo dhan ma bannaana almasalatu alkhaamisatu wasabcuun masaladii shan iyo toddobaatanaad dacwatuhum yacani yeedhidooda weeyaan annaas dadka ay ugu yeedhayaan ee alkufri gaalnimo ugu yeedhayaan maca alcilmi cilmi iyadoo lala qabo yani waxay dadka ugu yeedhayaan gaalnimo laakiin waa og yihiin arrinta tan tii horena maxay ahayd aan jahli bay ugu yeedhayeen tanna waxay ugu yeedhayaan masalada tan wixii ay garanayaan in waxaan ay kufri tahay dacwatuhum iyaahum yeedhistooda dadka ay ugu yeedhayaan alkufri maca alcilmi cilmi iyo garasho iyo aqoon maceed lala qabo sifi fog weeye kaasina oo ducaatu dalaali ka mid ah waxay dadka ugu yeedhayaan inay xaqa ka soo leexiyaan iyagoo garanaya xaqi waana baqi iyo xasad baa arrintaa ku kalifaysa oo sinfigii horna jahli buugu yeedhaya kuwana cilmi labaduba waa lunsan yihin oo marka waxa weeyaan dee qofna kuwa si toosa marka u waajihi maayaane waxyaabay dhowdhoobeen oo qurqurxiyeen iyo ay ugu yeedhayaan oo isla ibliisku u laqibay oo markii qowmu nuux ay damceen inay shirka ku ridaan waa kii dee shaydaanku u sawiray nimankii saalixiinta ahaa wuxuu yidhi saaad u xustaan cibaadada waa inaad nimankan saalixiintaa sawirtaan oo suuro u samaysaan oo meelaha ku cibaadaysanaysaan aad dhigataan si aa u xustaan marka jiilkaa hore oo dhammi waxay ka ahayd xusasho iyo nimankii cibaadada badna ay ku xusanayaan jiilkaasi marku dhammaaday maxaa yimi kuwa dambe odhanaya aabbayaasheen waxay caabudi jireen kuwa kan asnaamta tan markaasaa yaquuf iyo yacuuq iyo nasr iyo qolyahaasaa markaa meeshii yimi markaa qaabkaasay ugu yeedhayeenoo waa usluub lagu baadiinayo qofkii almas'alaة الsaadisatu والsabcuun masaladii lix iyo toddobaatanaad almakru الshadiidu litahbiiti الshirki iyo wadafci اlxaqi almakru dhagartii weeye shadiidu darayd litahbiiti الshirki shirkiga si loo sugo oo loo adkayo xiidada loogu taago yani makrin la sameeyo weeyaan iyo wadafci اlxaqi xaqa si loo radiyo oo loo difaaco masaladan jaahiliyada ay samaynayaan waxaa ka mid a inay dhagar iyo shirqool iyo dibindaabyo badan ay samaynayeen si ay markaa shirkiga markaa xidada ay u taagaan oo ay xaqana markaa meesha uga radiyaan almakru makrigii alkubaaru makrigii weynaa weeyaan wadalika ficli qowmi nuuxin waa qowmkii nebiyullaahi nuux ficilkoodii oo kale oo makrigaa weyn ee qowmkaasi ay samaynayeen almakru alkubaaru oo ah ka ficli qowmi nuuxin yani nuuxu qowmkiisa ficilkii sideedaba makriga waxaa la yidhahdaa waa iisaalu اlmakruuhi biطariiqatin khafiya shaygii xumaa oo qof cid la gaadhsiiyo laakiin qaab qarsoon lagu gaadhsiiyo markaa makri wanaagsan iyo makri xun baa jira makriga xun waxa weeyaan waa xeeladaha qarsoon ee lagu gaadhayo wixii shar ah oo qofkii aan mudanaynin shar la gaadhsiinayo wamakaruu makran kubbaara makri weyn bay makri fareen وqaaluu waxay yidhaahdeen laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaguuثa wayacuuqa wanasra waqad adalluu kaiira ha ka teginna ilaahyadiinna weliba siina ilaaha wud la yidhaahdo markaa niman culimaa oo saalixiina bay ahayn wuddi iyo suwaac iyo yaguuث iyo yacuuq iyo niman culimaa oo saalixiin oo dhintay bay ahaayeen markaase waxay yidhahdeen weliba siiba sanamka suwaac la yidhaahdo iyo ka yaquuثle iyo yacuuq iyo nasri iyo qolyahaasiiba si gaarah uga tegina ilaahayna wuxuu uhi waqad adalluu kaiiran marka makrigaa weyn ay sameeyeen waa nooca xiyalka ah oo khabiisada ah oo dadka shirkiga ugu yeedhayaan oo marka tawxiidka loo sheego na way ka digayeen oo waxay odhanayeen kuwaas waxay doonayaan inay markaa xilka idinkala wareegaan saynu shalayba soo maray oo ay idinka madaxtinima idinka qabsadaan oo iska kiin sara marinayaan waxbaana idiin ogolayn marka waxay samaynayaan waxaa weeye taxsiinu alqabiixi linnaas wixii xumaa bay dadka u qurxinayaan wixii wanaagsanaana dadka way u xumaynayaan makriga kubaarka waa kaas marka ducaatu dalaal way ku tafanuneen qaabka dadka loo lumiyo wixii xumaa ayaa lagu qurxinaya wixii wanaagsanaa ayaa lagu maaragtay xumaynaya dadkii si looga saaro nuurka oo gaalnimo loo geliyo allahu waliyu aladiina aamanuu yukhrijuhum min aldulumaati ila annuur والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خارجون meelka alle wuxuu leeyahay isagoo inoo muujinaya nimankaasi khiyaamada iyo hadalka ay qurxinayaane beenta ahee dadka ay ku khawaysiinayaan wuxuu uhi wakadalika jacalnaa likulli nabiyin wakadalika sidaasi la mida saanu aanu kuwaa kugu imtixaanay aayaddii hore sheegtay ee diinta soo geli waayey yaanu jacalnaa yeelay likulli nabiyin nebi dhammaantii waxaan u yeelay caduwan col baanu u yeelay shayaaiina alinsi insiga shayaatiinta ayaanu u yeelay iyo waljinni jinka yuuxii bacduhum barhkood xaalay waxyoonayaan ilaa bacdin barh kale ay u waxyoonayaan zukhrufa alqawli hadalka kiisa la qurxiyey ay waxyoonayaan guruuran liajli guruur lumid daraaddeed bay insaa ugu yeelayaan walow shaha rabbuka haddii rabbigaa dooni lahaa inaanay waxaas dhicinna maa facaluu may sameeyeen fadarum iskaga tag iyo wamaa yaftaruun waxa ay samaynayaan been abuuradkaa oo hadalka markaa ay qurqurxinayaan ka dheerow taa macnaheedu waxa weye marka shayaaiin alinsi waljinni waxbay isu laqimayaanoo waxay markaa been ay qurqurxiyeen iyo dhoodhoobeen iyo si dadka ay u lumiyaan mashruucaas u yahay mashruuc ay markaa wataan oo la imanayaan almas'alaةu asaabicatu wasabcuun masaladii toddobiyo toddobaatanaad iqtidaa'un ku dayashadooda weeye biman ay ku dayanayaan laa yasluxu lilqudwa cidaan kudayasho u suubannin oo munaasib u ahayn ayay qudwo ka dhiganayaan oo madaxay ka dhiganayaan oo hoggaan u noqonaya waana markaa min masaa'il jaahiliya ina a'immatahum a'immadoodu raggooda madaxda ahi imaa caalimun weeye caalimkaasoo faajirun faajira mid ilaahay taacadiisa ka fogaaday wa imaa caabidun mid caabid oo cibaado badan oo wardi badan oo jaahilun jaahil ah kamaa fii qawlihi sida ilaahay oo qowlkiisa ku yidhi waqad kaana fariiqu minhum yasmacuuna kalaam allah yani afatatmacuuna an yuuminuu lakum warma waxaa quuldarraynaysaan dadkii mu'miniinta ahaadow waad damcaysaan an yu'minuu lakum ay liajlikum idinka daraaddi inay idiin rumeeyaan oo war idinka maqlaan ma saasaa damcaysaan waqad kaana walxaal qad kaana fariiqun kooxi ay ahayd kooxdaasoo minhum yahuuddii ka midii yasmacuuna kuwa maqla kalaama allah alle subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa kuwa maqlay ahaayeen uma dabeetana yuxarifuunahu dabeetana kalaamkaas hadalka ay maqlayeenoo towraad ah ay taxriifinayeen min bacdi maa caqaluuhu muddaday fahmeen kadib wahum walxaalu iyaguna yaclamuun ay ogyihiin oo garanayaan yacni see ay suuragal u noqonaysaa nimankaa culimmadooda ay ee maxaanku dhahay faajiriinta iyagoo maqlaya hadalkii ilaahay dabeetana ay taxriifinayaan oo xalaashii bay xaaraan ka dhigayaan oo xaqii bay baatil ka dhigayaan oo sifadii nebiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ku sugnayd bay dinkirayaan aladiina yattabicuuna arasuula annabiya ummiya aladii yajiduunahu maktuuban cindahum fi atawraati walinjiil kitaabkoodii baa sifadiina nabiyullahi maxamed ku taallaa taana way gacanbidaxaynayaan waa leexinayaan oo taxriifku macnihiisu waxa weeyaan waa in la leexiyo kitaabka ilaahay ama ziyaado lagu daro ama naqsi ama macnihiisi macnaaan ahayn oo taxriifku lafdina waa noqdaa macnana waa noqdaa waataynu shalay taabannay marka nimankani intaasoo dhan way samaynayeen oo waxyaabaha ay samaynayeen waxaa ka mid a qisadii ninkii zaaniga ahaa cahdigii nebiga ayaa nin yahuudii zinaystay markaasaa markuu zinaystay ninkaasi ayaa waxay bal nebiyullahi maxamed waxay de kitabku waxay ku hayaan waana xaas bulaa waala arjumaya dhagax baa lagu dilaya markaasay yidhahdeen bal horta maxamed u tagooo inaynu markaa wuxuun ka hadlo oo markaa dee aan rajimka u ka fakado baynoo geeya rasuulka u yimaadeen maa tajiduuna fi tawraati calaa man zanaa war maxaad ka helaysaan tawraad ciddii zinaysata qaaluu waxay yidhahdeen inanaa nusawidu wujuuhahum wanurakibahum calaa ximaarin wanatuufa bihim fi laswaaq annagu kitabkayga waxaanu ku haynaa in waxoogaa ninka wejiga laga yar xumaynayo oo la badoobaynayo wejigiisa waxbaa la marmarinaya dameerna waa la fasaaraya magaahadana waa la soo marmarinaya isagoo markaa dameerkaa fuushan ala yar ceebaynaya markaasaa nebigu cabdillaahi ibni salaam oo culimmadoodii ka mid ahaa soo islaamayna ayuu su'aalay markaasuu yihi kadabuu yaa rasuul allah been bay sheegeen markaasuu bal ii keena kitaabkiina haysataane tawraada markay keeneen ayaa ninka le ibnu suuriya ayaa wuxuu sir xadiiska bukhaari baa wariye ayaa gacantiisu saaray aayaddii markaa rajmiga ku saabsanayd ayuu gacanta saaray markaasaa cabdullaahi ibni salaam wuxuu yidhi irfac isbacaka war fartaada kor u qaad falammaa rafacahu idaa aayatu rajmi taluuxu fi tawraat bise aayaddii rajmiga ayaa waxay ka muuqataa meesha nafteeda faamara bihim annabiyu farujima bilxijaarati xataa maata wixii kitabkii tawraad ku yaala qur'aankana ku yaala dhagax laga dhaco marka sidaa lagaga takhallusa waa nooc markaa dee diidma qayaxan weeyaan oo nimanka waxay qudwo ka dhiganayaan markaa jaahiliyiintu ee alyahuud waalnasaara ama caalim faajira waa yahuudi waan ku camalfalayn diintii ee si baleera u diidan ama caabid jaahil ah oo isagoo aan aqoon lahayn oo maaragtay iska wardinaya oo suufi ah labadaasay markaa ka dhiganayaan qudwo labadaasna ummaddii waa lumiyeen waidaa laqu ladiina waidaa goorta laqu ay la kulmaan aladiina aamanuu qaaluu waxay odhanayaan aamanaa waan rumaynay markay nimankaa yahuudda ah ee dee diinta garanaya ay la kulmaan mu'miniinta waxaa ka mida waxay rumaynayan waa dhab bay ku leeyihin oo waa xaq nebigu waidaa khalaa bacduhum ilaa bacdi marka qaarba qaarba qaar u goonin noqda kuwii gaaladaa yahuudda ahaa oo isku gaar noqdaan qaaluu waxay yidhahdeen atuxadisuunahu war miyaa uga warramaysaan bimaa eeladii cilmi miyaa uga warramaysaan fataxa allaahu alla uu furay calaykum korkiinna wixii ilaahay korkiinna furay ee cilmiga ee nebiyullaahi moxamed sifadiisa aa haysaan ee laydin baray ee kitaabka tawraad ku qoran miyaa uga sheegaysaan oo nimankan mushrikiinta u sheegaysaan liyuxaajuukum say idinkula doodaan daraaddeed miyaa ugu warramaysaan bihi maaragtay shaygaa cilmiga ah cinda rabbikum rabbina agta idinkula doodaan afalaa tacquruuna maydina caqli lahayn oo inay arrintaasi xujja idinku tahay aydinaan garanayn cagaar dhulka iskaga qaaday waxay leeyihiin haddii aad u sheegtaan oo tidhaahdaan run baad sheegaysaa nebigu waa xaq soo warkaan laydinku qabsan maayo oo beri ka maalin ladukula doodi maayo oo la odhan maayo waxaa weeye waxaad garanayseen baad markaa inkirayseen markaasa ilah wuxuuhi awalaa yaclamuuna hadda xitaa aad aydna aan afkaba uga sheegin awalaa yaclamuuna miyaanay garanayn ana allaha alla yaclamu inuu og yahay sirahum wamaa yuclinuun maa yusiruuna wamaa yuclinuun waxay siraysanayaan iyo waxay muujisanayaan in ilaahay og yahay miyaanay ogeeyiin am yaxsabuuna annaa laa nasmacu sirahum wanajwaahum balaa warasulunaa ladayhim yaktubuun wa minhum waxaa ka mid ahaaday ummiyuuna kuwa ummiyiin ah oo jamcu miyi weeyaan oo umminimo loo nisbay waxba garataa kuwaasoo laa yaclamuuna kitaaba kitaabka aan garanayn ilaa amaaniya iyo diilooyin mooyaane wax kale aan garanayn oo akhrisna garan maayaan waa marka waa waa caabid cibaado badan oo jaahil ah kii horena waa caalim cilmigoo faajir ah labadaasa qudwo u ah oo markaa ay ku dayanayaan jaahiliyiintu almasalatu ahaaminatu wasabcuun masaladii sideed iyo toddobaatanaad tanaaqudum isburintooda weeyaan fii maxabat illahi ilaahay subxaana wa tacaala jacaylaantiisa ay isku burinayeen masaalaas maxay tahay waa dacwaahum sheegashadooda maxabat allahi alla subxaana wa tacaala jacaylkiisa ay sheeganayeen maca tarkibka tegitaankooda iyadoo lala qabo sharcahu sharcigiisa ay ka tegayeen fataalabahum allahu alla wuxuu ka dalbay oo ka doonay biqowlii buu kaga dalbay inay macnaha maxabada ka run sheegaan qul waxaad tidhahdaa in kuntum haddaad tihiin تحبون الله هو إلهي سبحانه وتعالى جعل ذات فاتبعوني سور راعة يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إله وإذن جعلانيا دمقنا وإذن دافيا مركا آياداس وكلا ابن كثير وحاكم آياداس قف كستو أو شيكت محبة الله وأن وضلي كسعون آياداس مركا حكوميسا مركا نمنكا يهودا ضلال كودا وحاكمنا إلي شيغنيين إلهي إلي جعليهين iyagoo haddana amalkiisa khilaafaya amalkiisa iyagoo khilaafaya oo dee maxabadda ilaahay maxay tahay waa itibaac maxabadda ilahay ilaahay inaad jeceshahay maxaa lagu garanaya waa inaad alla raacda awaamirtiisa qaadataa man yutic arasuula faqad ataaca allah wamaa ataakum arasuulu fakhuduuh sideed baana ciddaad jeceshahay so kuma dayatidii ciddaad jeceshahay waad ku dayataa oo awaamirteedaad qaadataa لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع يعني هدي هذا حبك جعلك قرون يهي وتطيع له الدول ويقفك محبك عين عدة وتشعليه وأطيعه وقال سمع حتى أنا أكتي لو يدي نكي نكي عاشقي نكي شعرها أي نكتي نقبل لو يدي وحال معناها سوى اهتمام أيام وعلى هذا شعيرك إنه يا اتباع ayaa lagu yidhi bal noo sifee ninkaagu ama ninkan maaragtay caashiqaagu jacaylkiisa intuu gaadhsiisan yahay qaalat waqad sa'altu can xaali caashiqiha billaahi sifhu walaa tanqus walaa tazidi faqaalat law kaana rahn لو كان رهن الموت من ضمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يرد waa itibaac soomaalita waxay tiri buu markaan weydiiyey an xaali caashiqaha kii jeclaa xaalkiisa markaan weydiiyo yidhi billaahi sifu ninkaa ii sifeeyo walaa tanqus walaa tazid bal ninkaasuu kuu jecel yahay ii sifee waxana ha ku kordhin waxana ha ka nuqsaamin markaasay tidhi hadduu yahay rahna almowti min dama'in haraad hadduu u dhimanayo oo biyihii maxaan ku dhahdaa uu rahan u yahay oo laga haysto ile biyahaas waa kaa biya halkaa yaallo dee waxa weeye haraad oon baad u dhimanaysaa oo aan ku idhaahdo qif can wuruudi ilmaa biyaha inaad u aroorto oo u doonato biyo ka joogso lam yarid u aroori maayo ilahay nafta ka baxayso ya waka marka ninka jecel saasaa mawqifkaas tagayay bay tiri taa macnaheedu waxa wey marka ciddaa aad jeceshahay waad jeceshahay macnaheedu waxa wey waad raacaysaa waa itibaac waa itibaac baa layaha waayo marka waxa weeyaan halkan nimankaa markaa sharciga khilaafay jaahiliyiintahay ee maxabo beena bay sheegteen oo aan dhab ahayn marka waxaa laga dalbay dee daliil baa laga dalbay waxay sheeganayaan inay xujo ku caddeeyaan waayo marka had iyo goor ciddu hadday qofkii sheegta nabiyullaahi moxamed inuu jecel yahay oo aan markaa raacsanayn waa iddicaa beena waddacaawa in lam yuqiimuu calayha bayinaatin asxaabuha adciyaau xujaa la rabay in war kale wala caddeeyo oo lagu caddaysto xujo marka nimankan suufiyada ay had iyo gooraale eele annagu waa jecellahay oo cibaadadu waa almaxaba bay yidhaahdeen naxnu laa nacbud اllaha khawfan min naarihi walaa طamcan fii jannatihi khuraafaday isku akhriyayaan suufiyadu annagu ilaahay u caabudi mayno cabsi aanu ka cabsanayn naartiisa iyo hunguri iyo quuldarayn jannadiisa aanu rajaynayno laakiin waxaan u caabudaynaa liannana nuxibuhu waa jecelnahay bay yidhahdeen marka durbaanna waa tumanaya halka kan iyo salaadii cibaadada diinna ka tagay iyagoo sharciga ilahay khilaafsan waan rasuulka raacayn oo ay caabudayaan sheekhooda oo ay leeyihiin maalan qofku waxay odhanaya marka qaarkood muriidku maca shaykhihi waa kalmayiti bayna yaday ghaasili saasaa qofka muriidka ah ee sheekhiisa u shaqaynaya ee tilmiidka ahi way wuxuu ka dhigan yahay yani maxaan ku hay ninka maydka ah iyo kii maydhayay maydka maydku dee waxba maaragtay tallaabo qaadi kari maayo waa la gadgadeeya waxaa wadwada qofkan gaasilka ah marka waxaa rabaa muriidku sheekhiisu uu suu doono ka yeelo oo markaanu tallaabo qaadin waxaasna way aaminsan yihiin suufiyadu isla markaana maxabbay sheegeen waa khuraafaad waxaaso dhan almasalatu taasicatu wasabcuun masalada sagaaliyo toddobaatanaad ictimaaduhum cuskashadooda weeye cala amaaniyi lkaadiba iyo diilooyin beena ay cuskanayaan oo leeyihiin taas baanu maxaan kudhaha dibba ku royahay ee aanu haysana waa min masaa'il jahiliya ka mid ah tamaniihim jacaylkooda alamaaniyi lkaadiba iyo diilooyin been ah ay markaa jecel yihiin oo maaragtay ku yidiiloonayaan ka qowlihim oo kaleba way odhaadooda ilaahay uu ka warramayay lan tamasana annaaru ilaa ayaaman macduuda naarina taaban mayso ilaa ayaaman maalmo mooyaane maalmahaasoo macduudatan la tiriyey oo ayaamihaanu dibiga caabudnay unbaa waxoogaan laka jari doonaa waaye iyo qowlihim qowlkoodii wa qaaluu waxay yidhaahdeen lan yadkhula aljannata janno geli maayo ilaa man kaana huudan aw nasaara mid yahuudiya ama mid nasaaraa oo yahuudi waxay tii yahuudi ma gelaysa nasaara waxay tii nasaara ma gelaysa saa ilahay wuxuu yidhi tilka amaaniyuhum taasi waa yani taas ay ku hadleen waa amaaniyuhum waa idiiladoodii beenta ahayd weeyaan marka nimanka yahuud iyo nasaara waxay ictimaadayeen iyo diilo been ah oo iyagoo waxaan aanay u shaqaysan bay rabeen inay iska helaan oo ayaamihii aanu cidibiga caabudnayn baa laka jaraya ciqaab markaasaa waxaa lagu jawaabay qul attakhadtum cinda allahi cahdan war ma ilaahay ballan la yeerateen oo falan yukhlifa allaahu cahdahu marka fadu waa faul fasiixa oo macnaadii gor jawaabun shardi bay jawaabu taado oo in kaana amru kadalik haddii arrinku caynkaa yahay falan yukhlifa allahu amru cahdahu marka ilaahay subxaanahu watacaala guubi yeeli maayo caadigiisa oo baajin maayo am taquuluuna mise waxaa odhanaysaan cala allahi maa laa taclamuun waxayd inaan garnayn balaa laysa alamru kamaa zacamtum ee way intaabanaysaa way balaa tamasakum man axadka kasaba kasbada sayi'atan sayi'a qofkii kasbada oo waxaadat bihi khati'atu gababkiisuna u koobo fa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun meelkana waa lagu radiyayoo markay yidhahdeen lan tamasana annaaru ay yidhaahdeen alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaabi yudcawna ila kitaabi illahi liyaxkuwa baynahum ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وكان الله سبحانه وتعالى marka waxa weeyaan masaa'ilka jaahiliya waxaa ka mid ah inay sheeganayeen yidiilooyin been ah oo aan meel gaadsiisnayn iyagoo aan u shaqaysanaynin oo ilaahay sharciisa ku soconaynin تمانون غلوهم في الأشخاص مسألة سيدي التناد waxaa weeyaan guluuhum xadgudubkooda fi lashkhaas si ashkhaasta ay ku xadgudbayaan dadkii jaahiliyiinta ahaa waxay samaynayeen xadgudub ay ku xadgudbayaan ashkhaasta iyo dadka saalixiinta ah itikhaadu qubuuri ambiyaa'ihim wa saalixiihim masaajida masaladu waa masaladaas oo masaa'il jaahiliya ay ka mid tahay waa itikhaadu qubuuri ambiyaa'ihim ambiyadooda xabaalahooda ay ka yeeshaan iyo wasaalixiihim kuwa saalixiintii wan wanaagsan masaajida masaajid ay ka dhigtaan yani waxaa ka mid a masaa'ilka jaahiliyada ah ee rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ku khilaafay dadkii xaqa ka leexday inay dadkii saalixiinta ambiyadii iyo dadkii wanaagsanaa xabaalahooda inay masaajid ka dhiganayeen ama yahuud ha ahaadeen kuwaasi ama nasaare ha ahaadeen ama mushrikilcarab ha ahaadeen caynkaa ay samaynayeen waxaa kaloo raacsan arrintaas oo la socda kuwa badanoo iyana islaam sheeganaya inay xabaalihii qudhoodu ka dhiganayaan masaajid ay ka dhiganayaan ficilkaana yahuud unba asalka u ahayd iyo nasaarada ina man kaana qablakum kaanuu yatakhiduuna alqubuura masaajid ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu nahiyey markuu sheegay inay ka dhigan jireen kuwa idinku horreeyey xabaalaha meel lagu tukado oo lagu cibaadaystay ka dhiganayeen idinku ha ka yeelanina xabaalaha masaajid buu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo itikaadkaas wuxuu noqonayaa in meel lagu tukado oo lagu cibaadaysto xabaali laga dhigo ama in la dhiso oo korkoodaba masaajid laga dul dhiso qubada iyo wax loo sameeyo masaajid markaa dushooda laga dhiso xabaalaa la geliyo bay noqonaysaa itikaadkaasi waxay kaloo noqon kartaa salaaddii oo xabaalaha xaggooda loo tukado bay noqonaysaa waxaa soo gelaya in ducadii iyo marka ilaahay la baryo iyo xabaalaha in la dul tago markaa la baryo ay soo gelaysaa waxaasoo dhan baa noqonaya yeelashada xabaali laga yeelanayo masaajid sancaani sibila slaamkiisa wuxuu ku leeyahay waitikaadu lqubuuri مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها أو بمعنى الصلاة عليها يعني يلا شرح بالغ يلا نيو مساجد ويكعم صلتها إسراد لو تكدو حق حبارها أما حباش كل كذب لو تكدو وكسع عم صلتها معناها إن شاقنا مكا يا هوري أو كلوية رسولكم صلوات الله والسلام عليه نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها ورسولك reebay in xabaala la dhiso in lagu dul fadhiisto in lagu dul tukado ibn xajar alhaytami oo alfaqiih ay yidhahdaan oo min aimad shaaficiya ka mida kitaabkiisa zawaajir wuxuu leeyahy waitikaadu lqabri masjidan macnaahu asalaatu calayhi aw ilayhi in lagu tukado ama loo tukado xaggeeda imaam shaafici taa qudhisa waa laga soo guriyey waakrahu an yubna cala alqabri masjidun waan yusallaa calayhi aw yusallaa ilayhi kitaabkiisa uma ayuu ku sheegay waxaana karaahiyaystay karaahadani waa karaahatu taxriim ayuu ujeedaa in masaajidka xabaal laga dulhiso in lagu dul tukado in loo tukado imaam shaafici kitaabkiisa umuu ku leeyahay marka waxa weeyaan waxay keenaysaa meesha haddii lagu tukado xabaalihii wasiilo waxay u tahay in marka dambe xabaalaha la caabudo in xabaalaha la caabudo ay marka dambe keenaysa dadkuna qaarkood waabay de iska caabudaanoo way baryayaan oo gacmay u taaganayaan oo waxay weydiisanayaan waxbay su'aalanayaan waxaasoo dhan wax jira weyaan rasuulkuna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markii ummu salama iyo ummu xabiiba oo qolyihii hijrooday ka mid ahaa oo xabashi tegey hijradii hore oo ay ka warrameen kanaa'is aad loo qurxiyey oo ku taalla bilaadulxabasha waa kii rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ulaa'ika qawmun إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبري مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شراء الخلق عند الله أي رسوله صلوات الله وسلم عليه marka waxaa weeyaan yeelashada ah dadkaa saalixiinta ah iyo dadka awliyada ah yani la caabudayo ama la baryayo ayaa qudhadu waxay noqonaysaa dee arrimaanay keenaysaa oo masaajid marka laga dhista meeshii taasun baa loo gudbayaa taasun baa loo gudbaya marka huruwgaas lama ogolo huruwga oo yahuud iyo nasaara ayaa huruwgaas asalkooda iska lahaa ciise ayay huruwi ku sameeyeen yahuud iyo markaasay qadfiyeen oo qadaf oo waxun ku hadlay nimanka yahuudda la yihahda nasaaraduna wayba caabudeen islaamkuna marka uu xadiga hor dhexeeyaa waxaa li alxasanatu bayna sayaatayn xasanadu laba sayaa dhexdooda ay ku sugan tahay laba dhexdhexaad wasad ba haddii goor maaragtay manhajka ahlu sunnuhu ku socdaa wa awfi walaa tusawif xaqaka kullahu wasaafix falam yastawfiq qatu kariimu walaa taqlu fii shayin min alumuuri waqtasidi kilaa tarafay qasdi lumuuri damiimu arrimuhu in haddii qorexaad ahaayama la doonaya oo qofka dadka saalixiintaan xaqooda la siiyo ilaahay ogol yahay oo aan maaragtay lagu tacadin oo aan la xumaynin iyo inaan la caabudin ee addoomma inay yihiin ilaahay in loo garto marka quruugaas xabaalaha dhismahooda daardaariddooda uu sheegi doono waxyaaba maarata taayir iyo wax la dul saaro in wax lagu dul qorqoro in la caddeeyo in waxyaabahaso dhan quruga ay soo gelayaan quruga ay soo gelayaan المسألة الحادية والثمانون الغلو في آثار الأنبياء masaajidii koob iyo sidenaad tanaad waxa weeye alghuluw ku xadgudub fii aathaar alambiya ambiyada aathaartooda iyo raadkooda oo lagu xadgudbo aathaar waa ee, waa jamcu athar waxaa looga jeeda meelihii ambiyadu ay fadhiisteen ama meelahay ku tukadeen in inta la raacraaco ee, dabeetna in la barakaysto oo meeshii la yidhaahdo waxbaa ku jira gaar ah marka wuxuu yidhi waa ittikhaadu aathaari ambiyaa'ihim masaajida kamaa dukira can cumar waxaa ka mid masaa'ilka jaahiliyada ittikhaadu aathaari ambiyaa'ihim ambiyadooda aathaartooda iyo raadkooda ay ka yeeshaan masaajida ay ka dhigtaan kamaa dukira sida laga soo naqliya can cumar cumar laga soo guuriyey oo taa macnaheedu waxaa ka mid a diinu ljaahiliya waxaa ka mid a inay ambiyada raadkoodii meelahay ku tukadeen iyo meelahay mareen ilaahas inay barakaystaan oo masaladeedii masaladii hore farqiga udhexeeya waxa weeyaan tii horena ashkhaasta iyo dadka huluw iyo xadgudub lagu samaynayey tana waa aaaartoodii iyo raadkoodii ashkhaasta iyo ambiyada raadkoodii iyo meelahay ku tukadeen oo si gaara loo barakaysto sida maalan qaaru xeraa oo kale ay dadka qaarkood yidhaahdaan waa in la barakaystaa la tagaa meeshii godkii iyo halka la galaa la iskaga soo cibaadaystaa waana meeshii rasuulka qabaalbicisa uu ku cibaadaysan jiray halkii bay tagaan oo kusoo ducaystaan wax noocaas ama maaragtay qaaru thawr oo markuu hijrada aaday meeshuu kusii gabaday kusii dhuntay rasuulku halkii in lagu la galo oo lagu tukado oo bukuur iyo qaar baa ku shishido oo saasoo kale arrimahaasoo dhan marka waxa weeyaan waa arrimo bidcaah waayo weyneyn la weyneeyo arrimahaas sharcigu kuma imanin shareecadu kuma imanin meelahaas in si gaara oo rasuulka markii la soo bixiyey kadibna kama sugnaanin inuu gododkii waagii hore sii marmaray inuu si gaara ugu cibaadaystay lagama hayo cumar hadalka uu leeyay waa laga soo naqliyey waxa weeyaan markuu maqlay niman geedkii meeshii shijaaratulbayca baycadii meeshay ka dhacday maqlay inay aadayaan ayaa wuxuu yidhi wuxuu amrayba geedkii ba in la jaro innamaa ahlaka man kaana qablakum annahum tattabacuu aathaara ambiyaa'ihim waxaa halaagay ee ummadii idinka horreeyey inay raacraaceen raadkii ambiyadooda marka geedkii waa ka takhallusa marka waxa weya wixii sharcigu sheegay meelihii shareecadu ay sheegtay oo nebigu tashriic ahaan u dejiyey in lagaga daydo yuunbaa ka bannaan sida maalan yani maqaamu ibraahim oo kale waa ka aayadda ilahay qur'ankiisa kuley wattakhiduu min maqaami ibraahima musallan rasuulka waa lagaga dayanaya marka dawaafka qofku dhammeeyo laba ragcadood inuu ku tukado halfa maqaama ibraahim waa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh inta waa la yimi lakiin qaaru xalaa fadhiisigeeda iyo qaaru sawr godkaa gelitaankiisa iyo markii maka xajatulwadaaci uu maka madiina intuu ka yimi ka soo aaday ama uu noqonayo meelihii uu kusii nastay ama kusii tukaday iyo oo weliba xadiidkeeda imaamu bukhaari uu keenay oo cabdillahi bni cumar oo isagoo aad u tatabuci jiray rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi camalkiisa oo xitaa maaragtay sunan cibaada iyo walcaada intaba la iman jiray u meelihii maaragtay aad yani usii marmaray oo xadiisku waa tilmaamaya qoobihii o dhan buu tilmaamaya laakiin wax hadda tacabudiga ama ta'asi ah oo waddadaa markuu siiyay halkan ku tukanayna dejiyaan ku tukanaye ma aha hadigii rasuulka marka shaygii loo jideeyey tashriic iyo wixii caada ahaan iyo la kulan oo waddada haya rasuulku la kulmay arrimahaasi marka way kala duwan yihiin waa inaan la isku qaldin marka mawduucan uu ka hadlaya sheekhu waxa weeyaan in aahaartii rasuulka la barakaysto halkuu ku tukaday halkan way barakaysan tahay marka waxoogaa laga dhiso xus ah lagu sameeyo waxyaabaha noocaasoo kale wataniyadii weeyaan wax bannaan maaha wax bannaan maaha hadhowtana waxaa laga yaabaa haddii meesha wax laga dhisdhiso oo soo boqboqdo inay dhibaato kale looga dhacayaa suuro kala almas'alatu althaaniyatu wahamaanuun ittikhaaduhum liwasaa'il shirk masalada labaiyo sideedaa tanaad sheegashada ay sheeganayaan ama yeelanayaan waxaa leeyahay wasaa'il shirkiga ay yeelanayaan wasaa'ilka shirkiga waddooyin loo mara ayuu leeyahay waddooyinkaas in la awdo ayaa sharcigu qabaa ittikhaadu suruji cala alqubuur waxaa ka mid ah masaa'il jaahiliya ittikhaadu suruji yacni iftiimin yeelashadii weeyaan cala alqubuuri xabaalaha korkooda la iftiimiyo inay qofku xabaalihii faanuusiya lagu shido hadio goorta faanuusiya gaas lagu shubo meesha la dhigo oo la biriiqiyo waxa marka habeenka siyaaranayay wixii tawaafaya waxaas ay meesha tagaan ay kood ku cibaadaysanayaan ama dee tiriyo loo shido ama meeshabaad maaragtay motor iyo generator loo daaro oo halkaa layaa markaa weliga ziyaarashadiisa iyo soo booqashadiisa iyo waa in meesha dadka loo iftiimiyaa arrintaasina waa wasaa'il wasiila min wasaa'il shirk weeyaan marka jaahiliyadu waxay samaynayeen arrimaha noocaas xabaalaha inay ka yeelanayeen meel maaragtay la iftiimiyo oo faanuus iyo wax noocaas lagu shaqo si ay ziyaaradu isugu dubadhacdo iyo booqashadooda arrintaas markaa ma bannaana waayo asbaab keenaya weeye oo qofku markaa haddii uun dee meyd la aasayo oo habeenkii habeen habeennimo la aasayo markaasuubaa dee faanuus iyo wax meesha lagu arko godka ee lala imanaya laakiin in si caadi oo meesha loo daaro ama lay laga daaro arrintaas ma bannaana lacana allahu zaa'iraat alqubuur waalmuttakidiina calayha almasaajida wasuruj baa xadiidku ah fi saxiix jaamic sagiir buu kusugaya xadiidkaasi tirmadii abu daawuudina way wariyeen oo dumarka soo booqanaya xabaalaana waan cadday rasuulku kuwa masaajidta ka yeelanaya iyo iftiim meel la iftiimiyo oo la shido ka yeelanayana wuu nacday rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka waxa weeyaan yeelashada haddii masaajid laga yeelanay waynu soo marray oo waa salaada iyo waxaa dhisida iyo waxa weeyaan waxaan kaloo markaa bannaanan iftiimintaas iyo qurxintaas iyo dhalaalintaas iyo arrimahaas oo dhan waxaweye ma bannaana iyo dhisidiisa la dhiso oo maaragta la weyneeyo ama xabaashaba kor loo qaado calaa qadri shibrin shibrin iyo taaka wax ka badan laga sarraysiiyana ma bannaana oo waa kii cali bin abi aalib rasuulku amray laa tadac qabran mushrifan ilaa sawaytahu qabri taagan haddaad aragtay ila waad simaysaa oo dhulka inuu la simo oo calaa qadri shibrin uu ka sarreeya unbaa la doonaya marka waxa weeye qabrigaa weynayntiisa dhismihiisa iyo daaristiisa iyo qubada laga kordhiso arrimahaas oo dhan wasaa'ilu shirki weeye waa wasaa'ilu shirki waddadii shirkiga ayay kugu shubayaan marka dambena iyagun baa la baryayaa oo la caabudaya waxaan meesha qabriga ku aasan marka waxaa waajib ah in hadigii rasuulka lagu raaca xabaalaha oo wax la xadgudub iyo dhismo iyo faanisyo laga daaro iyo wax lagu qorqoro nuuradayn la marmariyo waxyaabahaas oo dhan waxa weeyaan waxyaabaha munkarka ah oo la doonay marka in laga ilaaliyo almas'alaة الثaaliثaة والamaanuun cuquufhum cinda اlqubuuri waxa weye masalada labadeetanaad cuquufhum nagaadigooda dadkii jaahiliyiinta cinda alqubuuri xabaalaha agtooda ay markaa ku nagiyiin oo dul fadhiyaan dul fadhiyaan oo ay ciid ka dhiganayaan meel ay markaa had iyo goor lagu soo shirshiro oo la isugu yimaado itikaadu اlqubuuri acyaadan min masaa'il jaahiliya waxaa ka mid a ittikhaadu alqubuuri xabaalo yeelashadood acyaadan ciido laga yeesho alacyaad waa jamcu ciid ciiddana waxaa la yidhahda waa wix soo takaruro soo noqnoqdaa waan laba qaybood oo ciidu ama ciid zamaaniya ama ciid makaaniya ciidda zamaanigasta masalan ciida labada ciidood oo ramadaantu markay baxdo ciid alfitri iyo ciid aladxaa waa zamaani sharciga islaamka ciidda makaaniga waxay noqon kartaa meeshii lagu soo ururo oo sanadkii la isugu yimaado ama usbuucii la isugu yimaado ama bishii la isugu yimaado si cibaad ahaan loo guto taa waxay noqonaysaa markaa ciid makaani bay noqonaysaa marka in la isugu yimaado xabaalihii oo wakhtiyaasha qaarkood ziyaar hebel ninkii sheekh hebel ziyaaradiisigaa joogta oo ciidda ijtimaaca ah ee lagu soo ururayo xabaalaha waxa weeyaan waa arrin munkara weeyaan oo xabaa'ila dul fadhiisto oo lagu soo noqnoqdo rasuulku wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh laa tajcaluu qabrii ciidan qabrigayga ha ka dhiganina ciid ha ka dhiganina wasalluu calaya xaysu kuntum fa ina salaatakum tablugunii xadiidka abi daawuud baa wariyay fi saxiix jaamic kusugan yahay igu soo salliya meel kastaad joogtaanba salligiina way soo gaadhayaan oo marka in xabaasha rasuulka inta la aado loo safra qabriga waxa weye munkaraadka ka mid tahay ama xabaal kasta iska dhaaf marka xabaal kasta tii rasuulka baa haddii la diiday maxaad u malinaysaa kuwa kalena ma bannaana shareecada islaamka ma ogola in safar loo xidhxidho iyadoo xabaalo loo socdo meel kasta lahaate ku noqnoqoshada markaa meelaha loo safrayo iyo dulfadhiiska la dul fadhiisanayo taas baa ciiddiiya arrintaasina waddo waxay u tahay shirkiiyo gaalnimo waddo u tahay marka nimankii jaahiliyiintaa waxay samayn jireen arrimaha noocaas oo qubuurtaas bay ka dhigan jireen ciid ka dhigan jireen oo dul fadhiisan jireen waana arrimaha hadda dhaca weeyaan xabaalaha waddanka meelo badan bay ka jirtaa arrimahaas si weli ah wax kasi baaqi yihiin inkastoo wax badan ay soo dhammaadeen awbarkhadle iyo meesha la isku tayi jiray bay aan jirtay waayii hore hadda waxaad moodaa waa magaalada tuluuc markaad marayso weliita way baabaay shirki iyo baladii ka dhici jirtay ilaahay waa baabaashaa laakiin weli haddana qubadaha ka dhisan waxbaa ka muuqda ay qudbiga bayoonisa yidhahdaan halkan hadda loo markasta sanadooda loo safro baa ka mid a oo maaragtay xabaalo waaweyn iyo qubado waaweyn ayay ka dhisan yihiin oo intaa xoolo loo sii wado oo la dul tegayo waa arrimaha munkarka ah oo shirkiyaadkuna way ka dhacaan iyo gaalnimo iyo bidac baa ka dhacaya kufri intaba kufrigu wuxuu noqonayaa marka la baryayo inta la tago habraha dhali waaye iyo maxaanku dibba ku runayay ee kuwa wax doonaya danaha gaar kale iyo ay meesha tagaan oo qabriga ku wareegaan oo maxaanku dha weydiistaan la leeyahay arrimaha markaa weydiiso oo cusko oo bari waa lagu siinayaae waa shirki diinta ilahi baa laga baxay waa islaamniya ma jirta markaa waxyaabaha bidcadaha ee munkarkaa waxaa ka mid a haddii qofku aaminsan yahay qabrigan qofka ku jira waxba aanu tarayn oo isaga aanu baryayn oo caynkaas laakiin meesha wuxuulagoyodhaa meesha kule iska yar khayr badan tahay meesha wax ku qalqal waa wasiila shirki waddadii shirki ayay noqonaysaa oo arrintaasina waxa weeyaan arrin bannaan ma aha walidaalika baa rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi nin baa wuxuu weydiiyey annahu nadara an yanxara ibilan bibawaana bibawaana meel la yidhaahdo inuu hoola ku qalo ayuu ku nadray rasuulku markaa su-aalu weydiiye oo istifsaal buu geliyo wuxuu ku yidhi hal kaana fiiha wahanun min awhaani aljaahiliyati yucbad meeshaasna ma ooli jiray yani maaragtay la caabudo ilaahay qayrkii qaaluu laa may ba yidhahdeen qaala hal kaana fiiha ciidun min acyaadihim yani kulan iyo isu imaatin iyo ijtimaacyo ay ku soo ururaan ma ahaan jiray qaaluu laa may ba yidhahdeen qaala awfi binadrik fainahu laa wafaa linadrin fi macsiyati illah wla fi ma laa ymliku bni aadam meesha waxaa maxalshaahidku wuxuu noqonayaa meeshaas ma ahayd ciidun min acyaadihim yani marka waa ciid makaani meel isugu yimaada ma ahayd marka waxaa meesha ka muuqanaysa inaanay bannaanayn in meel mucayana laga yeesho meel la isugu yimaado cibaado ahaan wixii shareecada islaamku ay gaar yeeshay sida masaajidda sida meelihii xajka mina iyo carafaad iyo maxaanku dhahdaa assaci bayna asafa walmarwa iyo meelaha uu shareecadu ay axkaami ku tacalluqday mooyaane meel gaara oo la caleyma saarto oo la yidhahdo halkaas barakay leedahay oo saasay tahay waxaa weeye arrintaas waa munkar jucilat ilardu kullaha masjidan wa tahuuran meel kasta masaajid meel kasta qof ku tukan karaa marka taasina waxay noqonaysaa masaa'il jaahiliya almasalatu alraabicatu wahamaanuun taqarubuhum ila allahi bildabx cinda alqubuur waxa weeyaan masalada afariy siddeetanaad dhowaanshaha ilaahay loogu dhowaanayo gowraca xabaalaha agtooda oo markaa masaa'il jaahiliya waxaa ka mid ah adabxu cinda alqubuur gowraca xoola la gowraco cinda alqubuuri xabaalaha dushooda lagu gowraco gowracu marka weynaynaya tacdiim iyo arrimaha looga jeedo waa cibaado fasalli lirabbika wanxar qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin oo salaadayda iyo gowracayga iyo noloshayda iyo geeridaba lilah ilaahay buu sugnaaday subxaanahu wa tacaala marka gawraca xabaalaha lagu gowraco haddii qofku qofkan meesha xabaasha ku aasan u gowracayo oo ku weynaynayo waa shirkun billah shirka akbar ah ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa shirka bay noqonaysaa weynayn lagu weynaynayo qofka aan qabriga ku jira marka loo gowracayo ama meesha loo safriyo xoolaha oo meesha hala dulgeeyo ama gurigiisii qofku isagoo joogaaba ku qala hadduu dooneen laakiin haddii aan uu caqiidaysan yahay inaanu qofkan inaanu waxba taraynin isagana aanu u qalaynin laakiin uu qalayo maxaanku dhahdaa ilaahay ugu dhowow laakiin waxa weeyaan meesha waa iska yar barakaysan tahay taasi markaa waa bidca wasiila ilaa shirki bay noqonaysaa oo meeshaa marka lagu qalo waxoogaa ajar baa laga helayaa arrimaha noocaas oo kalea laakiin uu caqiidaysanya qofka aan waxba tarayn isagana loo qalay ilahay loo qalayo taana waxa weeyaan waa wasiila lishirki wasiila lishirki weeyaan waxay keeni kartaa hadhowto markaad ku caadaystaan haddii qofka saa samaynaya isaguba caqiidadiisu ay saxnayd waxa weeye marka dambe waxay u soconaysaa on in loo gowracayo qofka meesha ku jira marka waxa weeyaan arrintaas ma bannaana mararka qaarkood jin baa loo qalaa oo la leeyahay balaayo xijaaba layskaga rabo jinka khatara kugu soo maqan jin baa loo gowracaya shirkay ka mid tahay qulay laakiin wuxuu kale heligeedii ama aad qofku reerku neefs ka shiraystaan ama dad martiyoo ku yimaad u gowracdo qasho waxayaaso iyadu ama neefki dee hilibkii la iibinayey ee dadka laga iibinayey ama dee mararka qaarkoodna wuxuu noqonayaa sunni iyo hadyigii rasuulka oo maarata caqiiqadii iyo qofkii walqashii iyo maxaa la odhanayay maarata udxiyadii iyo waxaas waa shay markaa dee looga dhowaanaya ilaahay subxaana wa tacaala iyadu cibaado oo sharciya weeyaan waayo wuxuu yidhi almasalatu alkhaamisatu iyo wasaadisatu wahamaanuun masaladii shan iyo sideetanaad ama lix iyo sideet iyo lix iyo sideetanaad ixtifaaduhum biaathaari almucadamiin ixtifaaduhum ilaashigooda ay ilaashanayaan biaathaari almucadamiin kuwa la weyneeyo aathaartooda iyo waxay ka tageen ay markaa ilaashanayaan oo ixtifaadayaan التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كان تحت يده بذلك كما قيل لحكيم بن حزام إلى آخره وحكم إذا مركع مسألة أما مسائل الجاهلية وحكم إذا التبرك بركيسي بآثار المعظمين يكون لوينيو آثار توديرات وضل بركيسته وذلك دار الندوة دار دار الندوة اللي عنشري وكلوي تصاله هي وافتخار من مدكو فانستيس كانت ay ahayd taxta yadihi gacantiisa hoosti bidalika yani arrinkaas oo meeshaa daarinadwaas kamaa qiila lixakiim ibn xisaam sidii loo yidhi oo kaleba weeye bicta makramata quraysh quraysh waxay ku faanaysay ee sharafteeda ah ee qiimaheeda baad iibisay faqaala dahabat ilmakaarim makaarimtii waxyaabihii wan wanaagsanaad sheegay shirteen waxaasi way tageen ila taqwa alla cabsin baa soo haray wixii kale aad waxaa qiimale moodayseen socdo waxaasi wel meesha lagama ogola